dagaalada u dhexeeya kooxda lagu daray liiska argagixisada ee t p lf iyo dowlada federaalk ee dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday waqooyiga dalka gaar ahaan deegaanada axmaarada iyo xanfarta ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ku taagroonaa dowlada federaalk dalka iyadoo kooxda argagixisada laga saaray dhowr meelood oo ay horey u haysteen sida uu warbaahinta la wadaagay wasiirka warfaafinta dowlada deegaanka soomaalida cabdiqaadir rashiid ducaale kooxdii juntaga dibbaa loo riixay waxaana dib looga qabsaday magaalooyinkii deegaanka canfarta ee ay ku sugnaayeen sida jifra oo kale asagita magaalooyin muhiim ah oo marinka jabuuti isku xidha etoobiya iyo jabuuti lagu tilmaami kara dhuunta etoobiya inay qabsadaan ujeedooyinkoodii ugu muhiimsanaa magaalooyinka ay u qabsadeen istaraatiijiyadaha ahaa dibbaa looga qabsaday oo looga riixay wayna sii soconaysaa ciidamada difaaca qaranka oo kaashanaya ciidamada deegaanka canfarta iyo deegaanada kale iyo ciidamada isku jira ee axmaarada ee maaragtay fano iyo ciidamada liyu booliska ee xabashida oo kaashanaya ciidamada qalabka sidee federaalka howlgallada ay wadaan progress fiican baa jira labadii toddobaad ee u dambeeyey deegaanka canfarta waxaa la odhan karaa boqolkiiba sagaashan dib baa looga riixay oo looga saaray deegaanka xabashidana dadaallo fiican oo diburiixida baa socdo waana rajaynaynaa maalmahan soo socda in dib looga qabsan doono magaaladan jifra ee la qabsaday waxay masaafe dhow u jirtaa waldaya oo aad ogtihiin inay muhiim u ahayd marinada dase iyo combalja ay soo mareen t p lf go-doomin ayaa lagu samayn doonaa insha allah mustaqbalka dhow istaraatiijiyadda bay jifra leedahay waxaa maaragtay boonbooninta badan iyo hadalhaynteedu ay u badan tahay kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta soomaaliya ayuu sheegay wasiir cabdiqaadir in waddooyinkii ugu dambeeyey iyagoo ka faa'iidaysanaya dagaalada ka socda qaybo ka mid a etoobiya in ay isku dayayaan inay soo galaan xuduudda deegaanka soomaalida balse ciidamada gaarka ah ee deegaanka soomaalida oo ka foojigan aawadeed laga hortagay sida uu mar kale sheegayo cabdiqaadir rashiid ducaale beryihii u dambeeyey waxayse soo aasaasay al-shabaab oo xadkeenna kulaaxayo falal argagixiso inay ka fuliyaan deegaankeenna dadaal dheer u galay laakiin ciidamadeenna deegaanka waxay ku teedsan yihiin xadka iyagoo ilaalinaya amniga deegaanka t p l f iyo argagixisooyinka kale ciddii xidhiidh la leh si aynan maaragtay dhabarjabis oogu noqonin ciidamadeena deegaanka xadka ayay sugayaan dowlada deegaanka soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay heegan gelisay ciidamada gaarka si looga hortago cid walba oo isku soo dayda inay xuduuda deegaanka soomaalida kasoo gudubta islamarkaana ay waxyeelo ka geysata deegaanka soomaalida iyo guud ahaan dalka etoobiya si aad bashuucsanaysaad heersaneed cadda star f m magaalada jigjiga